ciidamada booliiska soomaaliya ayaa maanta magaalada baydhabo ee gobolka baay ka wada baaritaan ballaaran oo lagu qabtay ku dhowaad boqol qof kadib markii xalay magaaladaasi lagu dilay sheekh caan ahaa dadka lasoo qabtay oo ah kuwo looga sheekisnaa ama looga sheekisan yahay inay ku lug leeyihiin dilkii loo geystay sheekh xuseen xasan oo loo yaqaanay soor madaare ayaa la geeyey saldhigga booliiska halkaasi oo su-aalo lagu weydiinayo taliyaha qaybta booliiska gobolka baay korneel mahad cabdiraxmaan ayaa xaqiijiyey soo qabashada dadkaasi isagoo intaa ku daray inay ku rajo weyihiin inay aqoonsadaan kooxdii ka dambeysay wadaadkii xalay lagu dilay xaafadda bardaale ee magaalada baydhaba waa shiiqii labaad ee shan iyo toban cisho gudahood lagu dilo magaalada baydhabo ee xarunta gobolka baay isagoo ka soo baxay salaada cishaha iyadoo siddeed iyo tobankii bishii janawari ee sanadkan ay ahayd markii la qaarijiyey sheekh shariif sayd cali